kitaabu libaasi dharkii kitaabkiisii haada kanu maxaluhu waa maxalkiisii alxadiidu raabic wa tiscuuna bacda halaaثimia xadiiska sagaashan iyo afar iyo saddex boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariya can cumar ibni اkhadaab radia allahu canhu qaala cumar ibn khadaab wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa talbasuhaa xirannina alxariira xariirta fainawshaniye man fainawshaniye man labisa qofka xirta hu xariir fi dunyaa addunyada dhexdeeda qofka ku xirta lam yalbasu ma xirto fil aakhirati aakhira dhexdeeda kuma xirto qofka adduunyada xariir ku xirta aakhira xariir kuma xirto sidaas ayuu yidhi nabigeena sala allahu caleyh wasalam xariirtu waa dharka aakhiro dharka aakhiro ay ahlujannuhu xiranayaan weeye nabiga sala allahu calayhi wasalama wuu nahiyey ha xirannina xariirta ayuu yidhi ha xirannina xariirta waxa loo diidaana waa ragga ee dumarka waa u banaanta dumarka waa u xalaal dumarka waa u xalaal waxaa loo diiday xaaraan ka tahy waa ragga marka qofkii nahyigaas ilaaliya aakhiru xiran qofkii ilaalidiida nahyigaas oo nahyigaas ku tunta aakira laga xarimi aakira laga xarimina waxa weya jannada geli maa wey taxriimkaas marka ama mid abadiihu noqon ama mid oo mucaqada haddii uu waxa weya qofka isagoon xalaashan oo og inuu alla caasiyey uu xirto waxa weeyaan taxriim mucaqada wey in allah inta dembigaas laga goynayo wuxuu jaza u leeyahay inaan janno la gelin oo naarta uu galo intuu naar ku jiraan xariir arkin ma laakiin markii laga gooyo oo dembigaas cuquubadiisu dhamaysta janna lakeeni waana xiran hadduu hada xalaashado wixii alla xarimay isagoo ogna waxa weeyaan taxriim muabada wey weligiis xaaraam ayay ka ahaanaysaa oo naartuu ku jiraya wey marka waa masale aad u khadiir ah oo qofkan xariirtana waxa weeyaan saddex shay laga soo reebin xariirta khaaliska wey wax xaaraamta haddii marada dun kale iyo xariir laga wada sameeyo dunta kalena aysan xariirta ka yarayn oon xariirtu badnayn ee ay xariirtu yar tahay waa xalaal hadday marka dun isku xigoo dhinac ku taalla tahayna waa noo imaan doonta afar farood wixii la ega xalaala qofkii cudur ku dhaco oo cadha ku dhacdo ragana ayadana waa loo ruqseeyey intaasaa laga soo reebi doonaa alxadiiu alkhamis wa tiscuuna bacda halaaimia xadiiska sagaashan iyo shan iyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can xudayfat ibni yamaan radia allahu canhu qaala xudayfa wuxuu yidhi samictu rasuulalahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu caleyh wasalam yaquulu xaalu leeyahay laa talbasu lxariira xariirta xirannina wala dibaaja dibaajka xirannina walaa tashrabuu waxa ku cabinina fii aaniyati dahabi walfida dahabka iyo fidada weelashoodana waxa ku cabinina walaa taakuluu waxa ku cuninina fii sixaafihimaa xeerooyinkoodana waxa ku cuninina marka xariirta xirashadeedu raggay xaaraam ka tahay diibaajku waa nuuc xariirta ka mid ah ayadana raggu xaaraam ka yahay weelasha dahabka iyo fidada in wax lagu cabo iyo wax in lagu cunaa ragga iyo dumarka labadaba xaaraanay ka tahay taas waa u sinan yihiin markaasuu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam fa inahaa weelasha dahabka iyo fidada lahum kufaartay u sugnaatay fi dunyaa adduunyada walakum idinka iniin sugnaatay fil aakhirati aakhiro gaaladay adduunka u sugnaatay macnaha loola jeedaa ma ahan adduunka iyagay xalaal u tah ee macnaheedu waxa weya ayagaan xuduudda alle ilaalayn oo adduunka isticmaalaya gaaladu weelasha dahabka iyo fidada idinkana maadaamaad xuduuddii alle ilaalideen aakhiro ayaad waxaweya jannada alle gelaydaan ood ku isticmaalaydaan waa sidaas laakiin adduunka iyaga uma banaana ilaalintii ay ilaalid ilaalin diididii ay ilaalin diideen waa mid ay ku cadaab mudanayaan ayagaan xuduudda alle ilaalayn weeye alxadiiu sadis wa tiscuuna bacda halaaimia xadiiska sagaashan iyo lixay saddex boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariya can ilbaraa bin caasim radia allahu canhu qaala baraa wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag min dii limatin mid halab u saaxiib ah diilimahaasoo fii xullati isku joog ku sugan isku jooggaasoo xamraa a gaduudan oo axsana ka wanaag badan min rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam waxa weye limada waa tinta hoos u soo degata limada waa tinta oo hoos u soo degata oo waxa weeyaan garbaha gaarta garbaha hadday taabato oo meeshaas mankibkaa oo garabkaa waxa weeyaan limaa la yidhahdaa hadday hoos uga sii degtana jumma la yidhahdaa jumma markay garbaha dhaafto jumma la yidhahdaa marka qof helab leh oo haddana labis isku jooga wata oo ka qurux badan rasuulka maana arag wey macnaheeda rasuulka tintiisu garbahay gaari jirtay wey labadaas garabay gaari jirtay isku joog gaduudanna waa qaada jiray isku jooggaas gaduudan marka maryaha gaduudan ragga nahyiga kusoo aroor inay qaataan ibnulqayim aljawsiya wuxuu yidhahdaa raximahu llahu tacaala isku joogga la sheegayo oo nabigu uu qaada jiro gaduudnaa waa dhar midabkiisu uu gaduud u badan yahay oo tin waxa weeyaan dun madmadow iyo dun gaduudana laga sameeyey kor marka laga fiidhiyo mare gaduudan marka alaleeyay ilaa dun gaduudana ka buuxda sida hadda cimaamadaha laleeyahy cimaamad gaduudan dun cadaana ka buuxda taasoo kale aheed u leeyahy laakiin gaduud khaalisa waa xaaraan nabiguna ma xiran u leeyahy si loo jamciyo axaadiistii marka isku joog in la garsho oo laba maro isku nuucaho kor iyo hoos laga qaataa inay banaan tahay ayuu xadiisku tusaa iyo tinta in hoos loo daysto oo ay banaan tahay ragga u banaan tahay lahu nabiga waxaa usugnaa shacrun tan lahu nabiga waxaa usugnaa shacrun tin tintaasoo yadribu garaacaya mankibeyhi labadiisa garab labada garab tin garaacaydoo gaaraysa ayuu nabigu lahaa nabigii marka kuu tilmaama khilqadiisii qaabku u abuurnaa bucayda maa shay ayaa kala fogaa bayna almankibeyni labada garab u dhexeeya nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan mankibka waxaa la dhahdaa meesha garabka iyo udhaxayda qoorta a ladhaha mankib meeshaas garabka iyo qoorta udhexeeya tinta nabiga mana dabnayn mana xirnayn waa sii day jire markaas waxay ku daadanayn meeshaas oo deegta ah bucayda maa shay ayaa kala fogaa bayna almankibeyni garabka iyo udhaxayda waxa weeyaan qoorta meeshaas udhaxayda oo deegta ah ayaa kala fogaa laysa bilqasiri nabigu nin gaaban ma ahayn nin gaaban ma ahayn walaa bidawiili mid dher oo dhirir badanna ma ahayn marka aad u qurux badna khilqadiisana alxadiiu saabic wa tiscuuna bacda alaaimia xadiiska sagaashan iyo toddobeeya saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can ilbaraa bin caazib radia allaahu canhu qaala baraa wuxuu yidhi amaranaa rasuululahi rasuulka allahna amray sala allahu caleyh wasalam bisabcin toddoba toddoba arrimooda rasuulkuna amray oo xuquuq muslimiintu isku leeyihiin waxa weeyaan ah oo muslim walba muslim kale uu ku leeyahay wanahaana nabigu wuxuu naga reebay can sabcin toddoba arrimoodna nabigu waa naga reebay amaranaa wuxuuna amray biciyaadati lmariidi qofka jiran in lasoo booqdo qofka jiran qof muslim markuu xanuunsado muslimiinta kaleo walaalihiisa wuxuu kuleeya xaq ugu leey inay soo booqdaan wa itibaaci aljanaazati janaasada raacideedana nabigu waana amray qof muslimo walaalkaa markuu dhinto xaquu kugu ley inaad raacdo adigana ajaraad soo leeda buur ajara ayaad soo helin haddaad raacdo haddaad ku tukatana buur haddaanta ku tukato raacdana laba buurood marka asaguna ajaru keelaya raacidaad raacdo ood u ducaydo ducada ducaynaydo markaa inaad xaqiisaas ilaalido wa tashmiiti alcaadisi qofkii hindhisay in la farxad geliyana nabigu waana amray sala allahu alay slam qof muslima hadduu hindhiso agtaada oo uu markuu hindhisana alla mahdiyo yidhaahdo alxamdu lilah wuxuu xaq kuugu leeyay inaad u ducaydo tira yarxamuka allah allah kuu naxariisto xaquu kuugu leeyay qof kastoo muslimoo hindhiso alxamdulilah yidhah hadduusan alxamdulilahi dhihin nabigu uma ducay jirin adna waa inaadan u ducayn oo nabiga aad raacdo asagaa ducada iska hoojiyey wa ibraari lqasami iyo dhaarta lagu baarinimo sameeyo awil muqsimi ama qofkii dhaartay qofkii dhaartay in loo baarinimo sameeyo qofaa dhaartay wuxuu ku yidhi saas maanta yeelo ku yidhi markaasaa tir maya ma yeelaayo markaasuu ku yidhi wallahi waa inaad i yeeshaa ha ka daba dhaaran hadhihin maya ha dhaaran kaa yeeli maayo hadhihin walaalkaa wey wuu dhaartay waa inaad u yeeshaa waa xaq xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin wa nasri lmadluumi qofka laga gardaran yahay in loo gargaaro qof muslima walaalkaa laga gardaran yahay waa in loo gargaaro saddex shay haddii la helo ko waa inaad ogaato in laga gardaranyo xaqiijiso laba waa inaad awoodo inaad u gargaarto saddex waa in u gargaaridaas aan darar ka weynu ka imaanayn saddexdaas shardi haddii la helo waajib weeye inaad u gargaarto waana xaqa muslimiintu isku leeyihiin wa ijaabati daaci qofkii yeeray in la aqbalo qofaa kuu yeeray ii imow ayuu ku yidhi walaalkaa waxa weya martiqaadu kuu sameeyey aroosuu leeyahay dan kaluu leeyahay walaalka waa inaad ka aqbashood u tagto ooda tiraa kuu imaama aadan dhihin wa ifshaai salaami salaamta faafinteeda nabigaana amray qof kasta oo muslimoo kaasoo horbaxa inaad salaamto kaad garayd iyo kaadan garaynba wanahana nabigu wuxuu naga reebay can khawaatimi faraatiyaal ow can takhatumi in faraati laga dhigto bidahabi dahab wanahana nabigu wuxuu naga reebay can khawaatima faraatiyaal ow amase can takhatumin ka faraati dhigasho bidahabi dahab faraati laga dhigto dahab in faraati laga dhigto nabigu waa naga reeba tanu raggay gooni u tahay raggay xaaraam ka tahay dumarka waa u xalaal wa can ishurbi cabitaana nabigu waa naga reebay bilfidati fida wax lagu cabo rag iyo dumar waa u sinan yihiin tan wa can ilmayaahiri bari dhowryaalkiina nabigu waa naga reebay mayaahirta waa jamcu maythara maytharada waxaa la dhihi jiray maryo oo waxa weeyaan ay dumarku u samayn jireen raggooda oo gedgaduudan oo xariir ah marka waxaa maryaro xariir oo sida foodani oo kale camal ay samayn markaasay ku cubayaan suuf ama cudbi markaasaa kooraha faraska markii la raray u saarayaan meesha uu ku fariisanayo si barida aysan usan kooruhu uga dilin bari dhowr ah markaa saasay dhihi jireen culammadu marka sababta loo diidanayna waa maradaas xariirta ah wa canilqasiyi magaalada qasi la yidhaahdo dharka lagu sameeyo xariirtaana nabigu waa diiday iyaduna xariir magaalo qasi la yidhahdo masar ku taalla ayaa lagu samay jiray marka maryahaas xariirta ee qasi lagu sameey nabigu waa naga nahye wa can lubsi lxariiri xariirta xirashadeeda nabigu waa naga reebay waa tacmiim bacda takhsiis markii qaybo ka mida lasoo sheegay si guud caam looga dhigay walistabraqi waxa weeyaan xariirta ad adagna nabigu waa naga reebay iyo wa dibaaji dibaaj marka istabraqa iyo waa xariirta ad adag weeye iyo dibaajkuba waxa dhan marka waa xariir kuwan manhiyaadka ah marka laga reebo dahabka waxa weya faraatigiisaoo ragga laga reebay iyo fidada wax lagu cabo inta kaleeto waxa weeyaan waa wada xariir weeye oo ragga laga reebaya alxadiiث thamin wtiscuuna bacda halaaثimia xadiiska sideed sagaashan iyo sideed iyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuul اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam isdanaca wuxuu samaystay khaataman faraati faraatigaasoo min dahabin dahab ah fa kaana rasuulku wuxuu ahaa yajcalu mid yeela fasaw madaxiisa fii baatini kafi calaacasha baatinkeeda calaasha meesheeda cad uu madaxa xiji jiray faraatiga idaa labisow markuu xirto marka nabiga faraati dahab uu samaystay wuxuu gashaday gacanta weliba gacanta midigta ah wuxuuna uu mari jiray madaxiisa dhanka oo calacasha baatinkeeda fa sanaca annaasu dadkii waa samaysteen kadalika nabiga markay arkeen aaday nabiga ugu dadayi jireen saxaabadu iyaguna waa samaysteen uma inahu nabigu jalasa wuxuu ku fadhiistay cala lmimbari mimbarka fa nasacahu nabigu faraati waa siibay fa qaala wuxuu yidhi inii aniga kuntu waxaan ahaa albasu mid xirtaa haada lkhaatama faraatigan wa ajcalu waxaan yeeli jiray fasahu madaxiisana min daakhilin gudahan yeeli jiray fa ramaa nabigu waa turay bihi faraatigii uma qaala wuxuu ihi wallaahi allan ku dhaartay laa albasu inaanan xirayn abadan weligay inaanan xirayn taas waxay kutusaydaa faraati daahab ah raggu inay xirtaan marka hore inay u banaaneed kadibna xukunkaas in la nasaqay oo xaaraam laga dhigay oysan ragga u banaanayn dahab inay xirtaan waxay kaloo kutusaydaa a'imada muslimiinta iyo culamaaudiinka in laga rabo shay markuu soo kordho oo shay xukunkiisa in ummadda loo caddeeyo loo baahdo meel maxshar ah oo ummaddu wada arkayaan inta lala istaago xukunka ummadda loogu caddeeyo sidaas inay sunnada tahay fa nabada naasu dadkiina waa tuureen khawaatima faraatiyaalkooda taas waxay kutusaydaa axkaamta siday ugu degdegi jireen saxaabada oo hogaansanka iyo kudayashada nabiga sala allahu alay slam kulli inta siibeen ayay tuuriyeeyeen wa fi lafdin aakhar waxaa ku sugnaa jacalahu nabigu wuxuu yeelay fii yadii gacantiisa alyumna midigta ah marka faraati birana waa xaaraan mid dahabana waa xaaraan ragga xaaraamu ka yahay waxaa xalaal u ah inay faraati qalina samaystaan xaafid ibn xajar wuxuu soo naqliyey khilaaf dheer oo ah midigta iyo bidixda ku xirashadeeda laakiin wuxuu doortay labaduba in waxa weeyaan ay banaan yihiin markii dambe saasuu rajaxay midigtana lagu xiro karo faraatiga bidixdana lagu xiro karo alxadiiu taascu wa tiscuuna bacda halaaثimia saddex boqol ka gadaal xadiiska sagaashan iyo sagaaleeya marwiyin waxaa laga wariy can cumar ibn اkhadaab radia allahu canhu ana rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam anaha waa reebay can lubuusi lxariiri xariirta xirashadeeda nabigu waa reebay ilaa hakadaa intaasoo kale maahane wa rafaca lanaa kor noogu qaaday rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama usbacayhi labadiisa farood asabaabata murugsatada iyo walusta farta dhexe labadoodu nabigu kor noogu qaaday labadaas farood intii la ego diilintaasa waxa weyan oo xariira qofka marada waa ku samaysan kara walimuslimin waxaa usugnaa nahaa rasuululahi rasuulka alle waa reebay sala allahu calayh wasalam can lubsi lxariiri xariirta xirashadeeda ilaa mawaadica meelo maahane ilaa mawaadica usbucayni laba farood meelahood maahane aw halaatin saddex farood meelahood maahane aw arbacin afar farood meelihii la saara maahane marka ugu badnaan afar farood oo isku xigta ka badan lama ogola intaasaa la ogolaya xariirta